imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii koowaad oo yooxanaa nolosha weligeed ah waa la muujiyey waxaannu idiin soo qoraynaa wax ku saabsan wixii tan iyo bilowgii jiray oo aannu maqalnay oo aannu indhahayaga ku aragnay oo aannu eegnay oo ay gacmahayagu taabteen oo hadalka nolosha ah nolosha waa la muujiyey oo waannu aragnay waanan u marag furaynaa oo waxaannu idinka warramaynaa nolosha weligeed ah ta aabbaha la jirta oo lanoo muujiyey wixii aannu aragnay oo aannu maqalnay ayaannu idinka warramaynaa si aad idinkuna noo soo wehlisaan oo wehelnimadeennu waa mid la jirta aabbaha iyo wiilkiisa ciise masiix ah oo waxaannu waxyaalahan idinku soo qoraynaa si ay farxaddiinnu u buuxsanto ilaah waa nuur warkii aannu ka maqalnay oo aan idinka warramayno wuxuu yahay in ilaah nuur yahay oo isaga aan gudcur ku jirin innaba haddaynu nidhaahno wehelnimo ayaynu la wadaagnaa isaga oo aynu gudcurka ku soconno been baynu sheegnaa oo runta ma falno laakiin haddaynu nuurka ku soconno siduu isaguba nuurka ugu jiro wehelnimo ayaynu isla wada wadaagnaa oo dhiigga ciise oo wiilkiisa ah wuxuu inaga nadiifiyaa dembi oo dhan haddaynu nidhaahno dembi ma lihin nafsaddeenna ayaynu khiyaanaynaa oo runtuna inaguma jirto haddaynu dembiyadeenna qiranno isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan haddaynu nidhaahno ma aynu dembaabin waxaynu ilaah ka dhignaa beenaa leh oo hadalkiisu inaguma jiro